أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mxamedi وعalى آlihi وأصxaabihi أجmaعiin ama bعdu waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay tafsiru suuraة الأncaam waxaa noo soo dembeeyey allah subxaanahu watacaala inuu nebigiisa u tilmaamay oo uu u sheegay wain tuطic أkhara man fi اlأrضi yudiluuka can sabiili الlah haddaad adeecdo dadka dhulka korkiisa ah badankood yudiluuka can sabiili illaah jidka alle way kaa dhuminayaan waxa ay rabaan ama ay ku socdaanna waa mala-awaal iyo ahwaa tooda ah ee xaalkoodu marka sidaa inuu dadku u badan yahay buu soo tilmaamay waxyaabaha marka ay isku dayeen inay nebiga asxaabtiisa ay ku dhumiyaan ee waxay ahayd inay yidhaahdeen waxa xoolaha la qalo bisinka lagu qalo iyo inay isku qiyaaseen xoolaha iyaga sidooda u baktiyo oo markaa ay yidhaahdeen kuwa baktigaana waa diideysaan yacnii in la cuno waa kuwa uu alla gowracay waa kuwa uu alla dilay idinka kuwaad gacantiina ku disheenna waxaa leedihiin waa la cunayaa oo kuwaasaad sharci ka dhiganaysaan nimankaa mushrikiinta ayaa shaydaan waxaas uu ku aqriyey waxayna la imaadeen shubhadaas arrintiibuu marka aayadaha soo socda uu alla uga warramayaa subxaanahu wa tacaala waana xujo ay yidhaahdeen nebiga asxaabtiisa ay ku keeneen oo ay ku yidhaahdeen neefka haddii uu baktiyey yaa dilay allah ee kanaad gowracdeen ood gacantiina ku gowracdeen miyaad ka fadilaysaan kii alla dilay marka taasuu marka alla ka hadlayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi fakuluu mimaa dukira smu llahi calayhi fakuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna dukira lagu sheegay ismullaahi ilaahay magaciisa calayhi korkiisa lagu xusay oo lagu sheegay cuna in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa rumaynaya biaayaati llahi biaayaatihi alla aayaadkiisa wamaa lakum maxaa lahaantiina ahaadayo idinku dhacayo idiin sugnaaday anlaa ta'kuluu fii an laa ta'kuluu inaydnan cunaynin mimaa kii xaggiisa dukira smullaahi ilaahay magaciisa lagu sheegay calayhi korkiisa maxaa u cuni la-dihiin walxaal iyadoo qad fasala alla uu kala bixbixiyey lakum idinka uu idiin kala saar saaray maa wixii xarama ou xarimay calaykum korkiina uu ka xarimay ilaa maa kii maahane udurirtum la idiin dhibaato geliyey ileyhi xaggiisa wa ina kathiiran in badan la yudiluuna way dhuminayaan annaasa dadkii bay dhuminayaan biahwaa'ihim ahwaa'dooda ayayna ku dhuminayaan bigayri cilmin cilmi la-aan xaal ay yihiin ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa aclamu ku ogaal badan oo og bilmuctadiina kuwa xadgudbo ee wadaruu iskaga taga daahira alithmi dembiga kiisa muuqdo iskaga taga oo ka dheeraada wa baatinahu iyo kiisa qarsoon ina aladiina kuwa yagsibuuna kasbanayaan al-ithma dembiga kuwa shaqaysanayo sayujsowna waa la abaalmarin doonaa bimaa kaanuu kiibaa lagu abaalmarin doonaa ay ahaayeen yaqtarifuuna inay kasbanayaan walaa taakuluu ha cuninina mimaa kii xaggiisa ha ka cuninina lam yudkar aan lagu sheegin ismullaahi ilaahay magaciisa calayhi korkiisa aan lagu xusin wa inahu cunista aada cuntaankaasi la fisqun daaca ka bax waayo wa ina shayaadiina shayaadiintuna la yuuxuuna way waxyoonayaan ilaa wliyaa'ihim owliyadooday u waxyoonayaan oo shubaha iyo baatilkay u waxyoodaan liyujaadiluukum say idinla doodaan wa in aطactumuuhum haddaad adeecdaan iyaga ood ku adeecdaan waxaas ay aqrinayaan oo ay uga hor imaanayaan ilaahay sharcigiisa inakum idinku la mushrikuuna ayaa tihiin kuwo shirki falay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cid kale la wadaajiyey baa tihiin wuxuu alla subxaanahu wa tacaala yidhi fakuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna dukira smullaahi ilaahay magaciisa lagu sheegay calayhi korkiisa in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa rumaynaya biaayaatihi alla aayaadkiisa amarka fakuluu ku jira waa amru ibaaxa oo yacnii waxaa idiin bannaan inaad cuntaan wixii alla magaciisa lagu xusay oo lagu sheegay markii la gowracayay kuwaasaa idiin bannaan inaad cuntaan weeyaan ee haddii aadan cunin weligaa hilib ood iska daysa isaga dhanba laakiin aadan ictiqaadsanayn inuu xaaraan kaa yahay aadan ictiqaadsanayn ood sidaada iskaga dhaaftay wax dhiba ma leh amarku marka waa amru ibaaxa shayga idiin bannaanood cuni kartaan waxa uu yahay waxaa ilaahay magaciisa iyo bisinka lagu gowracay ayb fakuluu cuna mimaa kii xaggiisa dukira lagu xusay oo lagu sheegay ismullaahi ilaahay magaciisa calayhi shaygaa korkiisa wax allaale wixii bismi illaahi la yidhi markii la gowracayay in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa rumaynaya biaayaatihi aayaadka alle ayb iyagaa marka waxay ahaayeen xoolihii bay asnaaf xoolaha ka mida bay iska xarimi jireen baktigana waa cuni jireen markaasa alla wuxuu leeyahay war wixii alla idiin xalaaleeyeyna xalaashada wuxuu idinka reebayna ka hara ayb wadaruu ka taga wamaa lakum maxaa lahaantiina ahaaday oo idiin sugnaaday anlaa ta'kuluu fii anlaa ta'kuluu aydnan u cunaynin mimaa kii xaggiisa dukira lagu sheegay ismullaahi ilaahay magaciisa lagu xusay caleyhi korkiisa maxaa idinku dhacay oo aydnan u cunaynin waxa alle magaciisa lagu sheego ood uga cararaysaan ood iska xarimaysaan walxaal iyadoo qad fasala uu kala bixbixiyey alle lakum idinka idiin kala saarsaaray maa ay ladii kii xarama calaykum korkiina uu ka xarimay ilaa maa kii maahane u durirtum la idiin dhibaato geliyay ileyhi xaggiisa marka waqad fasaladaan dabcan waxaan soo marnay suurat lbaqara iyo suurat lmaa-ida iyo ayaan soo marnay oo maa-ida waxaan kusoo marnay xurimat calaykum lmeytatu waddamu wlaxmu lkhinziiri wamaa uhila ligayr illahi bihi wlmunqaniqatu wlmawquudatu wlmutaradiyatu ilaa akhiriha waxaa kaloon soo marnay suurat lbaqarana inamaa xarama calaykum lmeytata wadama walaxma lkhinziiri baan soo marnay laakiin hadda looma jeeda meeshaas leanna suuraddaani waa suura makiya waaye baqara iyo maa-idana madaniya waaye marka iyadoo maka la joogo in la yihaahdo wax soo degi doonaa wax laydinkugu caddeeyey saa uma siyaaq ahaan saa uma roona marka waqad fasala lakum maa xarama calaykum fi hadihi suurati waay oo suuraddan baa waxaa imaan doonta qul laa ajidu fi ma uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ilaa an yakuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin suuradduna dabcan hal maray soo wada degtay kulligeed marka waqad fasala lakum waa fi suurati bu alla idinkugu kala saarsaaray walxaal iyadoo qad fasala uu kala dhigdhigay alle lakum idinka uu idiin kala dhigdhigay maa wixii xarama calaykum korkiina uu ka xarimay ilaa maa kii maahane udurirtum la idiin dhibaato geliyay ileyhi maaga xaggiisa wa ina kathiiran in badan la yudiluuna way dhuminayaan annaasa dadka la yadiluuna haddii la akhriyana way dhumayaan waayo iyaga biahwaa'ihim ahwaa'dooday wax ku dhuminayaan bigayri cilmin cilmi la-aan xaalay yihiin marka gaalada iyo mushrikiinta waxay wax ku dhumiyaan ahwaa iyo waxay iyagu mabaadi'dooda iyo waxay iyagu jecel yihiin ayay waxay ka hor keenaan waxyiga alle waxa ay dadka ku baadiyeeyaanna cilmi maahane waa waxay naftooda jeceshahay ayb ina rabbaka rabbigaa huwa isaga ayaa aclamu ku cilmi badan bilmuctadiina kuwa xadgudbo wadaruu iskaga taga daahira alithmi dembiga kiisa muuqdo iskaga taga iyo wa baatinahu kiisa qarsoon ayb dunuubta oo dhan baana laga wadaa leanna dembigu laba wej unbuu ku yimaadaa inuu muuqdo iyo inuu qarsoon yahay qataada wuxuu yidhi calaaniyatahu wa sirahu dembiga midkaad muujinaysaan ee kaad qarinaysaanba iska wada ka wada taga ayb carabtu marka waxay ahaayeen buu yidhi wadalika ana alcaraba kanuu yuxibuuna zina jaahiliyadii fakana shariifu minhum yatasharaf ninka xoogaa sharafta leh xoogaa sharaf buu isku yeelaya fayusiru bihi waa la dhuumanaya zinada waa qarsana wagayru shariifi laa yubaali bihi fayudhiruhu kii aan sharaf lahayna bannaankuu soo dhigaa saqajaannimada ayb marka alla wuxuu leeyay war inaad qarsataan iyo inaad muujisaan labadaba iska daayeen qataada isagu saasuu ku fasiray ayb saciid bnu jubayr wuxuu yidhi daahira alithmi waa nikaaxu lmaxaarim qof aan adiga kuu bannaanayn inaad guursato wa baatinahuna waa zinadii tafaasiir kaloo fara badanna way jiraan walaa ta'kuluu ha cuninina mimaa kii xaggiisa ha ka cuninina lam yudkar aan lagu xusin ismullaahi ilaahi magaciisa caleyhi korkiisa wa inahu damiirku wuxuu u laabanayaa cunistaas wa inahu wa ina alakla cunista la fisqun weeyaan waxaan magac alle lagu xusinoo la cunaa waa daaca ka bax meeshaan marka culimada waxay isku khilaafaan qofka muslimka ah saddex dabiixaduun saddex xaalown bay iska noqon kartaa gaal aan kitaabi ahayn inuu wax gowraco kaas hadduu bismi illaahi yiraa iyo haddii ounan dhihin gowriciisu maba ansaxaya gaalka kitaabiga yahuudiga ee nasraaniga isaga haddii uu gowraco waxna uusan sheegin isaga cuntadooda waa la cunayaa wacaamu ladiina uutuu lkitaaba xillun lakum hadii adiga aadan waxba ka maqlin magac kale oo aan magaca alla ahayn aadan ka maqlin wixiina uu gowracay kaa isaga waa la cunaya ee haddii uu bismi illaahi yihaahdana waa la cunayaa dabcan qofka muslimka ah isaga haddii uu bisinka ka tago ee uunan bismi illaahi dhihin marka uu gowracayo meeshaas baa ilaa dhowr qowl oo shan meelahaas la gaarsiiyo ayaa ku jirto saddexna ay aada ugu mashhuursan tahay aayaddan daahirkeeda waxaa laga qaadanayaa inay cumuum inay tahay oo aan markaa yacnii shay ama xoolo aan bismillaahi lagu qalin oo aan bisinka la sheegin marka magaca allaan la xusin marka la qalayo inaan la cuni karin ama ha la hilmaamo ama kas ha looga tago wax kala qaada ma leh sidaana marka aimada qaar baa saa ku tageen ayb oo aimada markaa yacni iyagu qofka muslimkaa bismi llahi haddii uunan dhihin taxriimkeeda waxaa ku tagay si kastoy ahaataba ibnu siriin iyo shacbi iyo aayaddaanayna xujaysteen daahirkeeda aimada qaarna way kala saareen oo waxay yidhaahdeen hadduu hilmaamo muslimka dhib ma leh haddii laakiin uu kas uga tago ma la cunaayo waana sida maalig iyo imaam axmed iyo abu xaniifa iyo ay ku tageen oo iyagu markaa waxay leeyihiin qowl imaam maalig leeyahay iyo abu xaniifa iyo yaa sidaa ku tageen ayb aayadda marka iyaga de qofku wixii uu hilmaamo inaan loo qabanaynin waxa uu markaa xusuusto oo qalbigiisa uu isagoo joogo ou doorto unbaa qofka loo qabtaa iyagu marka halkaas ay mareen nisyaankii marka waa u daayeen laakiin isagoo og camdan hadduu uga tago ma ma la cunaayo waa bakti ayb aimada qaarkoodna waxay ku tageen taxliil qofka muslimka ama kas ha uga tago ama hilmaan ha uga tago bisinka iyo magacyada alle qalbigiisayba ku jiraan ibnu cabaas ayaa sidaa ku tegay shaafici baa qowlkaa ku tegay riwaayo imaam axmedna sidaas ayay leedahay qowl imaam maalik leeyahayna saas qolada marka waxayna xujaysanayaan iyagu aayadda lafteeda oo waxay leeyihiin wainahu lafisqun wainahu lafisqunta iyaaba waxaa laga garanayaa waxaa la sheegaya inay tahay wax ilaahay magaciisa aan lagu gowricin oo magacyo kale loogu dhawaaqay qofka muuminkaana sidaa ma yeelayo sidaa inay tahayna waxay usoo qaadanayaan aayadda qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqa uhila ligayr اllahi bihi aw fisqan fisqi maxaa la yidhaha wixii magac kale loogu qayliyey waay fisqiga aayaddan ayuu aayaddaas ku fasiray marka ayb iyo waxaa kaley qabsanayaa nebiga markii loo yimid sal lla l slam ee la yidhi niman dad reer baadiye ah oo mar dhow soo islaamay ayaa noo imaanaya hilibay noo keenayaan inay bisinka ku gowraceenna ma ogin maxaan samaynaa rasuul allow markaasuu yidhi idinka markaad cunaysaan bismi illaahi dhaha alimaamu shaafici marka wuxuu yihi bisinku hadduu muslimka shardi u yahay haddii aan la ogeyn in la shardigaa lala yimid iyo in kale xalaal ma noqdeen waxayna la mid noqon lahayd asalka gowraca haddii laga shakiyo xalaal ma aha hilibkaas hilib halkan yaal haddaad aragto in la gowracay iyo in kale shaki kaa galo alaslu fi luxuumi alxurma waayo ma banaana in waa laga tegaya sida dabiixada haddii loogu shakiyaba ay xaaraan u noqonayso ayaa bisinku hadduu muslimka shardi u yahayna xaaraan ay u noqon lahayd ee adiga cuntadanaad bismillaahidaadan gowrac maaha iyada oo yacnii wixii adiga kugu jiri lahaa kaaga baxan waayo laakiin xooluhu waa la cuni karaa aduu marka xadiidkaana waa wuu soo qabsaday alimaamu shaafici ayb ayb saddexdaas madhab baa unugu xoog badan ataxriimu mutlaqan in loo kala qaado hilmaan iyo camdi labadaba qof muslima haddii uu yahay wax kalena uusan ku qaylinin oo bismillaahida bedelkeeda wax kale uunan dhihin dhib ma laha oo iyada marka waxaa weeyaan imaamu shaafici imaam iyo ibnu cabaas agtooda waa la cuni karaa saddexdaas qowl baa ku jirta hal arrin laakiin waa in la fahmo bisinkii muslim waayo isaga sida lagu yaqaano bisinkiibuu ka tegey markii uu gowracayeyna magac kaluu sheegay ama bisinkiibuu uga tegay raalligarayn ou jinni raalligelinayo taa iyada maaha waxay a-imadaanu ka hadlayaan kaasi qowlan waaxidan waxaa weeyaan waa hilib xaaraan oo bakti ah nacam qofka sidaa yeelayna waaba ku gaalooba iyada lidalika xoolaha mingiska iyo booranaha iyo loo t loo qalo ee marka horeba laleeyahay warbisinka ka daaya jinnigaa xanaaqaya haddii kale si jinka iyo shaydaanka loo raaligeliyo taasi waxaa ku jirta daacatu shaydaan waana shirki iyo gaalnimo ayb ee waxaa laga hadlayaa waxay tahay qof muslima oo aan jinnina iyo shaydaanna raaligelinaynin bisinkii ka tegay taas waa midaan ka hadlayna ayb walaa taakulu ha cuninina mimaa kii xaggiisa ha ka cuninina lam yudkar ismu llaahi magaca alle aan la sheegin caleyhi korkiisa wa inahu cunista la cunaa kaasi la fisqun daaca ka bax wa ina shayaadiina shayaadiintuna la yuuxuuna way u waxyoonayaan ilaa awliyaa'ihim owliyadooday u waxyoonayaan liyujaadiluukum say idinla doodaan idinka wain adactumuuhum haddaad adeecdaan inakum idinku lamushrikuuna ayaa tihiin mushrikiin ayaddan iyadana cilmi badan baa ku jiro culumtaasna waxaa ka mida marka ugu horeyso doodan maxay tahay mujaadaladan iyo doodaani in la fahmo waayo waxay ku salaysan tahay doodaani macnaheedu waxay tahay axkaamtii islaamka in la burburiyo axkaam aan islaamku islaamnimo ku salaysnaynna meesha la keensado xaqiiqdeedu intaas waay leanna waxay leeyihiin waxaan alla sheegay ee uu yidhi hala cuno xoolaha bis bisinka ha lagu gowraco ee xoola aan la gowracin yaan la cunin xugun alla waay iyagana waxay wataan baktiga in la cuno waa xugunkii alla ma ahan sidaas marka xugunkii allay rabaan inay dhacniyaan oo ay duraan markaasay leeyihiin kii ilaahay dilayna ma cun ma cunaysaan kii idinka aad disheenna waa cunaysaan meesha marka dooda taagani waxay tahay axkaamta alle in la burburiyo oo war lagu burburiyo iyo aftahannimo iyo waxyaabahaas walidalika ibnu caashuur wuxuu yidhi wاlmujaadalaةu hunaa fi fii ibطaali axkaami اlislaam dooda halkan ka taagani waxay tahay axkaamta islaamka in la ibطaaliyo wa taxbiibi اlkufri wa shacaa'irihi dadkana in la jeclaysiiyo gaalnimo iyo calaamadaheeda laba mabda' waaye marka waxaa ishayan mabdi-ii marka gaaladu wateen baa la jeclaysiina waa laga dhaadhicinayaa dadka jeclaysiinta waa in laga daadejiyo laga dhaadhiciyo kii allana waxaa lagu furayaa marka dacni iyo dood baa lagu keena ayb mithlu qowlihim warkay yidhaahdeen oo kale way kayfa naakulu maa taqtulu maa naqtulu biaydiina seen ku cunaynaa waxaan gacanteenna ku dilnay walaa na'kulu aanan cunaynin maa qatalahu allah waxuu alla dilay niman waxay iska dhigayaan marka diin iyo alle xaggiis u garbeynayaan ayb waana liddi bay ku yihiin ogow marka shaydaanka iyo acwaantiisu marka ma isqaawinayaan banaankana iskeeni maayaan waxay iska dhigayaan marka adiga diinkaaga lagaa taaban maayaa lagu leeyahay isagii baa ma waxa kaaga dhaadhicinaynaa ayb wa ta'kiidu lkhabari inakum la mushrikuuna waa la adkeeyey inaa lagu adkeeyey idinku haddaad adeecdaan gaalaad tihiin wuxuu yidhi wataakiidu lkhabari khabarka oo lagu adkeeyey biina litaxqiiqi iltixaaqihim bilmushrikiin ninkii doodaas ay ka dhaadhacanto ee waxaa alla xaaraantinimeeye xalaashado kuwa alla xalilayna xarimo qofkaasi waxaa lagu adkeeyey oo innada loo keenay litaxqiiqi iltixaaqihim kuwa inay haleelayaan bilmushrikiina mushrikiinta idaa ataacu shayaadiina hadday adeecaan shayaadiinta wain lam yadcu laha wain lam yadcuu lilaahi shurakaa xataa haddaysan ilaahay shirki u samaynin oo aynan dhihin annaga ilaahay keyrkiis maaaday xataa yidhaahda haddaynan dhihin alla keyrkiisaan caabudaynaa iyagoon dhihin xataa oo shirkigii alle iyo cid kalaan wax isugu darnay iyagoon dhihin arrintan keliya daacadaanay ku gaaloobayaan wain lam yadcuu lilaahi shurakaa yaynanba ugu yeerin alle shurako lianna takhdi'ata axkaami alislaami tusaawi shirka lianna axkaamta islaamka waa qaldan tahay in la yidhaahdo cadaalad maahan in la yidhaahdo wardhibaa ku jira in la yidhaahdo oo sidaas loo duro oo qalad lagu xukmiyo axkaamta islaamka waxay u dhigantaa shirki iyo gaalnimo iyadaa udhigantaba lana takdi'ata axkaami lislaami tusaawi shirk ayb falidalika اxtiija ila takiid in la adkeeya saasaa loogu baahday ee macno kalena waa ka hadlayo wuxuu yidhi taakiidku waxaa kaloo laga yaabaa inakum lasaa'iruuna ilayhim xaggoodaad ahaan doontaan ayb macno noocan uu sheegay marka aayadda baxdiga koowaad oo ku jira wuxuu yahay doodan waxay tahay nuxurkeeda axkaamta ilaahayna in la duro axkaam ku dhisan ahwaa'da gaaladana la doorto oo la qaato ama la hormariyo ayb ee waxaasi marka hadday waqtigaa taagnaayeen hadda ma taagna miya waa taagan yihiin aad bay u taagan yihiin weliba iska daa waxyaabihii koree ee cuquubaadka sharciga mar hore ayay waxay ku fureen shiddo iyo dhibaato oo ay muslimiintii ka hor istaageen hadda maxay ku jiraan ma taqaanaan marka axkaamtii qoyska hadda guryihiiyaa loo soo dhigtay awal maxkamadiyaa laga bilaabay in sharciga laga fogeeyo gurigaagiibaa hadda marka shar iyo wax baas la keenaa axkaamtaas qoyska marka maxaa laga bilaabaa kuwa islaamkaa la duraa ayb fara badan baa la sheegaya waxaa laga bilaabayaa naagaha iyo ilmaha cunugu xuquuquu leeyahay waalidkiis wax xaqa kuma leh oo ah eedbin ma tarbiyey karo kuma qayli karo ma garaaci karo waxaasi waa waxaa weeyaan waxaa la leeyahay waxaas oo kale waxay ka dhigan tahay xumayn cunuga la xumeynayo xuquuqdiisaana layaa la dhuminaa meeshaas yaa la nuqsaaminaya marka waali cunugu marka hadduu waalidkiisa uunan rabin ee uu yidhaha waalidkan salaaduu ii kiciyaa waa idhibaa waxaa weeyaan cunuga shahwadiisa iyo hawadiisa la la raacaya xuquuqdii meeshaas ay gashay marka muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaau sabcin wadribuuhum wahum abnaau cashrinna maxay noqoneen marka arrintaas ma fiicnaa la leeyahay xukunkii allana waa la durayaa wax kalaa waa la wataa guurka laftiisa islaamku axkaam uu leeyahay guurka nacam gabar sideed iyo toban sano aan gaarin in la guursadaa waa mamnuuc waa qalad waa meel ka dhac haddii la yidhahdo miyaynan ahayn arrintaan nacam miyaysan ahayn axkaamtii islaamkaoo la duraayo waxaas haddii la ansixiyo ka waran marka nacam oo ummad muslimiina lagu kor ansixiyo oo la yidhaha waxaasaad ku dhaqmaysaan gurigaagiioo la faragelinaa miyounan ahayn waxaas oo dhan meel kale laga soo qaadi maayo caasimadaha orobaa laga soo qaadaa halkaana lagu furayaa marka nacam yaana furaaya marka wax un caado qaata aan qof aan nuxur badan diintu aysan la lahayn ama isaga u haystaba un gurigaas un muhiim u yahay nacam haweenkii in guri ay joogto la yidhaha war guriga ii joog masruufka anaa kuu keenayo hadday diiddo arrintaasi guri inay inay joogtaa waa jajuub iyo foolxumo miyaynan ahayn axkaamta islaamka oo la duraayo waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliya nam ayb marka axkaamtii innaga marka waxaa nagu socdo wax kale ayb wax kalea nagu socdo marka dadka wixii caqli u saaxiiba wixii faker u saaxiiba wixii marka yacni iyagu markaas yani wax fahmi karo inay wax fahmaan aaday muhiim u tahay ayb doodu marka meeshay ka taagan tahay waxay tahay axkaamtii islaamkana in la duro wax kale ahwaa kalena marka in dhidibada loo taago qofku marka hadduu ku adeeco axkaamtii islaamka duris duristeeda kuwaxaan kalena uu ka hormariyo axkaamtii islaamka waa midda aayaddu ay leedahay wa in adactumuuhum inakum la mushrikuun haddaad adeecdaan ood ka yeeshaan axkaamta islaamka inay duran tahay oo la duro ood idinka sidaa idinka dhaadhacdo ood wixii alla xarimay idinkoo og xalaashataan wixii alla uu xalilayna idinkoo og cid idin qasbaysaana aanay jirinoo qasab sharci ah la-aantii idinkoo idinka dooranaya leanna xoolo inaad doorato iyo lacag inaad raadisaa maahan qasab maaha ayb hadaad marka aado waxay noqonaysaa wain adactumuuhum inakum la mushrikuun ayb maashii marka meel kore mudday soo joogtay waa kasoo tagtay marka qoysaskii iyo waxay marayaan qofkan ilmihii laga soo gooyey in la yidhaha annagaa kaaga fiican waa annagaa u naxariis badan maxayna ka faa'iideysanayaan ilmaha iyo naaguhu dantooda waxaa laga yaabaa inaynan aad markaas yacni ay isleeyihiin waa jilicsan yihiin iyaga aada allana muxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu biطaanata min dunikum laa ya'luunakum khabaalan marka waxbixinta iyo gargaarka muqaabilaa jiro ninkii adiga geley kuu keeno ama shay kuu keeno muqaabilba wataa laabudda adiga marka inaad adayg kuu taallaa marka inaad diinkaaga ilaashatood badbaadsato geleyda iyo yacni masagada wa waa la helayaa laakiin diinka la heli maayo nimankani marka iyagiibaa qoyskii xaggoodii dhibaata ka taagan tahay oo iyagii baa ka qaylinaya axkaamtii qoyska sida aan u dejinay dhibaan ku qabnaa iyagii baa dhahayo adiga laakiin dhibkay kula rabaan ayib mujaadalada marka meeshaas waay waxaa kaloo aayaddan laga qaadanaya waina shayaadiina la yuuxuuna ilaa wliyaaihim ilaa awliyaa'ihim liyujaadiluukum iyaga doodoodu marka waxay ku salaysan tahay qiyaas maca alfaariq meyte iyo neef la gowracay iyo mid la mid sidiisa u baktiyey yay isaga qiyaas qaateen saxna maaha oo qiyaas maca alfaariq waa laba shay oo isku tilmaan leh ma aha ayb waxaa kaloo aayaddu tusaysaa iyaga usluubka ay marayaanna inay inay tahay usluub adiga lagugu qanci karo leanna hadda ninkii dhagaysta doodani wuxuu isleeya nimankan ilaahay waaba rabaan alla jacaylaa ku jiro isleeyahay mana yaalla alla jacayl meeshaa marka alla wuxuu leeyay waina shayaaiina shayaadiintu la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim waxay u waxyoonayaan owliyadooda liyujaadiluukum say idinla doodaan idinka oo baatilkooda marka ay idinku idinkula doodaan wain adactumuuhum haddaad adeecdaan inakum idinku la mushrikuuna kuwa shirki falay baa tihiin ayb awaman kaana maytan faaxiyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mahaluhu fi اظulumaati laysa bikhaariji minha awaman qof kaana ahaaday huwa isaguba meytan mid baktiyey faaxiyeynaa aan nooleynay hu isaga wajacalnaa aanu u yeelnay lahu isaga nuuran nuur nuurka oo yamshii ou soconayo bihi isaga uu ku soconayo fi nnaasi dadka dhexdooda uu kula soconayo kaman miyuu la mid yahay mathaluhu tusaalihiisa fi dulumaati mugdiyaal dhexdooda uu ahaaday laysa bikhaarijin xaal ku ka baxayo ounan ahayn minhaa mugdigaa ku ka baxayana xaal ounan ahayn miyuu la mid yahay waa maya kadalika sidaadaas oo kale ayaa zuyina lilkaafiriina gaalada loogu qurxiyey maa kaanuu yacmaluun waxa ay sameynayeen awaman ruux kaana ahaaday huwa isagu meytan mid baktiyey muxuu ku baktiyeyna kufriga kufriga iyo gaalnimada ayuu ku baktiyey marka meytan marka waxaa laga wadaa marka bilkufri fa axyeynaa aan nooleynay hu isaga maxaa lagu nooleeyeyna biliimaani iimaan baa lagu nooleeyey wajacalnaa lahu waxaan u yeelnay nuuran iftiin aan u yeelnay iftiinka oo yamshii bihi ou kula soconayo fi nnaasi dadka dhexdooda kaman miyuu la mid yahay ruux mathaluhu tusaalihiisu mithaalkiisu uu yahay fi dulumaati yacni kaman miyuu la mid yahay fi dulumaati mugdiyaal ku sugan mathaluhu marka wuxuu yahay waa sila siladana marka de waxaa laga wadaa marka waa waa zaa'ida kaman mathaluhu fi dulumaati kaman fi dulumaati qof mugdiyaalo ku sugan dhexdiisa miyuu la mid yahay ayb laysa bikhaarijin mid ka baxaya xaal ousan ahayn minhaa mugdiyaalkaas ku mugdigaa ka baxayana xaal ounan ahayn isla mid ma ahan waay kadalika sidaadaas oo kale saan kuwaa ugu qurxinay kufrigooda ayaa zuyina alle ugu qurxiyey lilkaafiriina gaalada maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayaan ayb aayadda marka si caama unbay umu ayay u ay tahay laakiin waxaa la yidhaahdaa xamsatu bnu cabdilmualib iyo abu jahl ayay ka kala waramaysaa qaar waxay leeyihiin cumar bnu lkhadaab iyo abu jahl siday ahaataba aayaddu tilmaam bay tilmaantay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab wakadalika jacalnaa fi kuli qaryati akaabira mujrimiha liyamkuruu fiiha wamaa yamkuruuna ila bianfusihim wamaa yashcuruun wakadalika sidaadaas oo kale sidaan kuwaan shaydaan u raacsiinay oo shayaadiintu ugu waxyoonayaan sidaasi laeg ama wakadalika sidaadaas oo kale sida aan reer maka odayaal doodo baatilka u doodo hortaagan dadkii saan ugu yeelnay sidaasi laeg ayaan jacalnaa waxaanu u yeelnay fii kulli qaryatin qaryo kastaa waxaanu ka yeelnay dhexdeeda akaabira mujrimiihaa kuwooda dambaabay kuwa ugu waaweyn kuwa ugu weynin badan ayaanu ka yeelnay liyamkuruu say u hagarsadaan fiihaa qaryada dadkeeda wamaa yamkuruuna ma hagarsanayaan ilaa bianfusihim nafahoodun bay shir qoolayaan wamaa yashcuruuna mana garanayaan oo ma dareemayaan meeshan marka tarkiibka aayadani jacalnaada jacala bimacnaa sayara waayo labadeeda mafcuulna midna fii kulli qaryatin waay waa mafcuulka labaad ka koowaadna akaabirada waay mujrimihaana see la yeelayaa waa mudaaf ilayhi waayo akaabirada loo idaafeynaa sidaasuuna doortay abu xayaan fi lbaxri lmuxiid qaar baa marka mujrimi haada bedel ka dhigaayo ibnu catiya iyo iyo abulbaqaa alcukburi iyo laakiin marka isaga naxwo ahaan waa diidayaa sidaas ayb tarkiibku marka sidanuu noqonayaa wakadalika sidaadaas oo kale sidaanu quraysh odayaalkeedii uga dhignay kuwa dadkaa marka yacni fidneeyo sidaasi leeg maan jacalnaa waxaanu ka yeelnay fii kulli qaryatin qaryo kastaa dhexdeeda waxaanu ka yeelnay akaabira dhexdeeda waxaan yeelnay akaabira mujrimiihaa qaryada kuwooda dembaabay kuwa ugu weyninka badan yacnii dadka faasiqiintee dembaabay kuwa ugu waaweyn ayaan qaryo walba waxaanu uga dhignaa marka yaan usoo hormarinaa iyagaas marka aftahannimo iyo maal iyo waxbay isku darsanayaan markaasay dadkii markaa fidnaynayaan ayb fusaaqu maka say reer maka fusaaq ugu ahaayeen kuwo kastana qaryo kastaana kuwooda maalka badan iyo kuwooda aftahannimada badan ee xunxun ayaanu usoo hormarinaa kama ana fusaaqa makata akaabiruhaa kadalika jacalnaa fusaaqa kuli qaryatin akaabirahaa ay cudamaahaa baanu ka yeelnaa akaabirna waa jamcu akbar wa afcalu tafdiil wakadalika sidaadaas oo kale ayaanu jacalnaa waxaanu ka yeelaynaa fii kuli qaryatin qaryo kasta dhexdeeda akaabira mujrimiyahaa kuwooda dembaabay ee fasaqadaa kuwooda ugu weyninka badan liyamkuruu say u shirqoolaan fiihaa qaryada dhexdeeda ayb dariiq kastay fariay maka ayay fariisteen say dadka iimaanka uga leexiyaan maxaa yeelay iimaanku haddii uuna lahayn cid markaa ka hor timaado oo shubha ku furto la dagaalanto inay jiraan xikmad alla wa ilaa alla jannay naar buu abuuray dad buu u kala samaystay qofka laftiisa iimaanka dhabtaa haysta ma dhadhansan karo haddii uunan jirin wax isaga kasoo horjeeda uu arkaayo markaas marka qolo walba waxaa loo sameynayaa dad aftahannimo badan hanti badan imka imkaaniyaad la siiyey kuwaasi si ay markaa dadkaasi u hagarsadaan dadna ilaahay waa soo saarayaa dadna kuwaa shirqoolkooday ku dhacayaan aakhirana aakhirana markaa jahanamo ayay ku murmayaan ay ku doodayaan wamaa yamkuruuna ma shirqoolayaan ilaa bianfusihim nafahooda unbay shirqoolayaan wamaa yashcuruuna mana garanayaan oo taasi ma dareemayaan ay lianna wabaala makrihim yacuudu calayhim makrigooda iyo shirqoolkooda baaskiisa iyagoo kusoo laabanaya waidaa jaa-athum aayatu qaluu lan nu'mina xataa nu'taa midla maa uutiya rusulu llah waidaa haddii jaa-athum uu u yimaado ay u timaado aayatun aayad qaaluu waxay yidhaahdaan oy dhahayaan lan nu'mina rumayn mayno xataa nu'taa ilaana la siiyo mithla maa kii oo kale uutiya la siiyey rusulullaahi alla rusushiisa allaahu alla aclamu ku ogaal badan xaysu meel yajcalu uu yeelayo risaalatahu risaaladiisa meesha uu dhigayo alla isagaa kuo ku ogaal badan sayusiibu aladiina kuwii waxaa asiibi doono ajramuu dembaabay sakaarun dulli cinda allahi ilaahay agtiisa iyo wacadaabun cadaab ayaa asiibi doono cadaabka oo shadiidun aada u daran bimaa kaanuu bikownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed yamkuruuna inay hagarsanayaan ay shirqoolayaan ayb waidaa haddii jaa-athum ay u timaado aayatun aayad ayb xujo nebiga runnimadiisa tilmaamayso qaaluu waxay dhahayaan lan nu'mina rumaymayno xataa nu'taa ilaana la siiyo mithla maa kii oo kale uutiya la siiyey rusulullaahi ilaahay rusushiisa markaa waxay leeyihin ilaa annaga nala siiye waxaa nimankaa rusushaa la siiye rumaymayno de marka risaalada alle adiga miyaa marka og inaad maxal u tahay meesha ay ku habboon tahay allaa og waana dhigayaa alla subxaanahu watacaala ayb oo iyagaa waxay dhihi jireen haddii nebinimadu ay run tahay maa curwat bnu mascuud athaqafi iyo waliid bnu lmugiira iyo maal nebiyaal laga dhigo ilaa iyagaa sharaf badan oo odayaal maka iyo daa'if ka kale ah wa qaaluu lowlaa nuzila hada alqur'anu calaa rajuli min alqaryatayni cadiim markaasuu alla yihi ahum yaqsimuuna raxmata rabbika naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati اddunya saasay la mid tahay marka tanna allaahu alla aclamu ku ogaal badan oo og xaysu meel yajcalu uu yeelayo risaalatahu risaaladiisa meesha alla risaaladiisa dhigaya isagaa ku cilmi lehoo og sayusiibu aladiina kuwii waxaa asiibi doona ajramuu dembaabay sakaarun dulli cinda allaahi ilaahay agtiisa dulligoo cinda allahi ilaahay agtiisa ka ahaaday baa ku dhici doona wa cadaabun iyo cadaab cadaabka oo shadiidun aada u adag bimaa kaanuu bikownihim ahaanshada ay ahaadeen darteed yamkuruuna inay shirqoolayaan oy hagarsanayaan aayaadka alle faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam faman qofkii yuridillaahu alla uu doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax ilaahay u waasiciyee qofkaasi sadrahu laabtiisa lilislaami islaamka u waasiciyee waman qofkii yurid alla uu doono an yudilahu inuu dhumiyo yajcal yeelee sadrahu laabtiisa dayiqan ciriiri ka yeelee xarajan aada ciriiri u ah kaanamaa sidii isaga oo yasacadu fuulayo oo korkorayo fi samaa'i samada isagoo fuulayo kale kadalika sidaadaas oo kalea yajcalu llaahu alla uu yeelaya arrijsa qurunka iyo gaalnimada iyo shirkiga cala aladiina kuwii korkooda laa yu'minuuna aan rumayneynin faman qofkii yuridillaahu alla uu doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo marka iraadada aayaddan ku jirta waa iraada kowniya maxaa yeeley ilaahay midna wuxuu doonayaa iimaankiisa inuu rumeeyo midna wuxuu doonay inuu dhumiyo iraadadaa marka maxay tahay waa iraada kowniya qadariya qadar ahaan ilaahay ninkii uu doono inuu gaal noqdo waa gaalu ka dhigaya ninkii uu doono inuu muumin ahaadana muumin buu ahaanaya doonistu marka waa iraada kowniya ama iraada sharciya hadda lagama wado aayaddan iraada sharciyana de waxay tahay waa iraadada laasimsato jacaylka alle ummaddani marka ilaahay wuxuu la doonay sharci ahaan jecel yahayna inay iyagu mu'miniin ay noqdaan marka iraada sharciya hadda ma ahan iraada kowniya waay waxaana laga qaadanaa aayadda kii baadiyoobayna allah baadiyeeyey qofkii hanuunana allah hanuuniyey khilaafan lilqadariya ayb oo addoonku ficilkiisa ma samaysan karo faman qofkii yuridillaahu alla uu doonay an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax waasiciye sadrahu laabtiisa lilislaami islaamka u waasiciye islaamkiisii marka wuxuu uwaasicinay laabtiisiiba alla islaamka u waasicinayaa waa aqbalaysaa marka islaamkiiba waa aqbalayaa iimaankiibaa gelaayo wax kale ma rabo waman qofkii yurid alla uu doono an yudilahu inuu dhumiyo uu baadiyeeyana yajcal yeelee sadrahu laabtiisa dayiqan ciriiri ayuu yeelayaa yajcal ka yeelee sadrahu laabtiisa dayiqan mid ciriiri ah xarajan aada ciriirigeedu u daran yahay ayb kaanamaa sidii isaga oo yasacadu fuulayo oo korkoraya fi samaai samada yacnii carabta qofka marka uu qofku sidiisaba uu meel koraayo wuxuu ku fuulayaa dhib iyo inuu dhibtoodo kulamaa meeshu ay sii saraysana dhibka iyo shiddadu uu qofka dareemayo iyo laabta uu ka dareemayo iyo neeftuurka iyo waa ku badanayaan haddii lagu yiraahdo guri labaatan dabaqa fuol marba marka ka dambeysaa neeftaadii marka neeftuur iyaa kugu dhacay ciriiri iyaad dareemeysaa dayib markaa qofkii laabtiisu sida ay ciriiri u noqonayso oynan waasac u ahayn oo qofku markaasi qof markaa degan ounan u noqonaynin qof samada fuul la yidhi oo kale aad moodaa laabtiisu say ciriiri u tahay xaqii iyo iimaankii ma gelayaan marka ayb meeshan markaa nabigaa la su-aalay sal ll ly slam laabta waasacnimadeedu maxay tahay markaasuu yihi nuurun yaqdifuhu llahu fii qalbi lmu'min waa iftiin alla qofka muuminka qalbigiisa uu ku ridayo fayanshariu lahu wayanfasix waa u waa waasac noqonayaa waa u waasac noqonayaa waana fidsamaysaa qiila fahal fahal lidalika amaaratun calaamad ma leedahay arrintaa qaala nacam buu yidhi haa qofku laabtiisu inay nooshahay waasac tahay maxaa lagu garanaa al-inaabatu ilaa daari اlkhuluud inuu qofka u laabto uu jecel yahay ilaa daari اlkhuluud waaritaanka daarteeda aakhiro wاtajaafi can daari اlguruur kadada daarteeda adduunyada waayo inuu ka dheeraado walisticdaadu lilmowt geerida inuu isku diyaariyo qabla nusuuli lmowt intaynan imaanin qof haddaad aragta marka aakhiradiina jecel ka fakaraayo adduunyadiina aan culays badan aynan ku haynin oo ka dheeraanayo yaraysanayo mowtkana u diyaar garoobayo qalbigiisu waa nool yahay kaas ayb qof mowd qalbiga ku hayaana ma jiro ilaa laabtiisu awaasac noqota walidalika uu nabigu yihi akhiruu min dikri haadimi ladaat war midka macaanyaalo jebiyo sheeg sheegitaankiisa badiya oo mowdka marka in la xuso dadka danbaa ugu jirto waa cabsanayaa qofka towbadiibuu ku de- u degdegayaa haddii la iloobo geeriduna kaflo meeshaasay ku dhan tahay haddii marka adigoo kaafil ah oo geeridii moog aakhiradii moog haddii marka aad dhimato oy geeridu kuu timaado saacad dambe lagugu dari maayo marka qofka qalbigiisu inuu nool yahay oo aakhirada ay horteenna taallo ayaa aada iyo aada daruuri muhiimna u ah ayb qofku marka haddii qalbigiisu uu ka dareemo adeyg iyo qallayl inuu mowd xusuusto dadka dhimanayo u tago janaasooyinka raaco qubuurta inuu booqdo uu soo siyaarto marka dadkii uu garanayay oo dhulka ka hooseeya markuu arko isagiina uu ogyahay inuu dhulka ka hooseyn doono maxaa kuu yaal marka adiga wax ku yaalla male marka geeridaa marka xusuus bay u baahan tahay daqiiqad kasta iyo saacad kastana inaan qalbiga ku hayna iyo maskaxda iyay naga rabtaa ayb geeridii waa iska ilownay xaqiiqdu saas waay ayb arrintaana marka waxay saameyn ku yeelatay acmaasheenna laba siba saameynay ugu yeelatay dulmigii iyo xumaantii iyo dembigii ma ka dhowrsanayno maxaa keenay geeridiina maskaxdii kuma hayno daacadii iyo cibaadadii inaan badinana waa ku yaraanay maxaa keenayo iyadii maskaxdii kuma hayno geeridu laakiin hadday maska qalbigu gasho daacadiina waad u degdegaysaa dulmigana waa iska ilaalinayaa qofka kadalika sidaadaas oo kale yajcalu llahu alla uu yeelayaa arrijsa qurunka iyo xumida cala aladiina kuwii korkooda uu yeelayaa laa yu'minuuna aan rumayneynin ayb ibnu cabaas wuxuu yidhi alrijsu huwa shayطaan markaa macnuhu wuxuu noqonayaa kadalika sidaadaas oo kale yajcalu llahu alla uu yeelayaa arrijsa shaydaanku cala aladiina laa yu'minuuna kuwa aan rumayneynin korkooda shaydaan baa ka adag iyaga ayb macaani kalena waa lagu fasiraa whada siraaطu rabika mustaqiima qad fasalna alaayaati liqowmi yadakaruun wahadaa kani siraadu rabbika rabbigaa jidkiisa waayo mustaqiiman xaal uu yahay mid toosan qad xaqiiqeehe fasalnaa waan kala dhigdhignay alaayaati aayaadka liqowmin baan u kala dhigdhignay qolo yadakaruuna waansamayo lahum waxay leeyihiin kuwaa waansamaya daaru salaami allaha salaamkaa daartiisa waa jannadii ama aakhiradii ama lahum waxay leeyihiin daaru salaami nabadgelyada daarteeda cinda rabbihim rabbigood agtiisa xaalay ahaatay wa huwa alle waliyuhum kan arrinkooda maamulaya waay bimaa kaanuu bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayaan darteedna ayaa sidaa alla u yeelay lahum waxay leeyihiin kuwaa waansamaya daaru salaami nabadgelyada daarteeda ayaa u sugnaatay cinda rabbihim rabbigood agtiisa xaal ay tahay wa huwa alle weliyuhum weligooda waay haddii alle weligaagii noqday yaa kalaa u baahan tahay marka bimaa kaanuu bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayaan sidaasu alle weli uu ugu yahay ayb marka waa awliyaa raxmaan ayb allah raxmaanka awliyadiisay noqonayaan wa yowma yaxshuruhum jamiican wadkur xus yowma maalin yaxshuru alla uu ururinayo hum iyaga jamiican xaalay yihiin dhammaantood yaquulu wuxuu dhahayaa yaa macshara aljinni jinniga jamaacadiisaay qad istakhartum qad xaqiiqe ahe istakhartum waad badiseen min alinsi min idlaali linsi insigii dhumintiisii ayaad badiseen aad baad u dhumiseen insigii wa qaala wuxuu yidhi wliyaauhum owliyadoodii waxay dhaheen wliyaau ljinni waay jinniga owliyadiisa min al insi xaalay insiga ka ahaadeen waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow istamtaca bacdunaa qaarkeen waa raaxaystay bibacdin qaarka kaleu ku raaxaystay wa balagnaa waxaan gaarnayna ajalanaa waqtigeennii alladii waqtiga oo ajalta aada madalaysay lana annaga aada noo madalaysay ood madal nooga dhigtay qaala wuxuu yidhi alle annaaru naar baa mahwaakum meesha aada ku sugnaanaysaan annaaru naarti mahwaakum weeyaan makaanu nagaashadiinna khaalidiina xaalay xaalatiin kuwii waaraya fiiha naarta dhexdeeda ilaa maa shaa allaahu ilaa man maahanay axad shaa allaahu alla ou doonay oo markaa alla hanuuniyey iimaan ku dhintay maahane ina rabbaka rabbigaa xakiimun weeyaan mid falsan caliimun cilmi badan wa yowma wadkur xus yowma maalin xus yaxshuruhum rabbigaa ou ururinaya jamiican xaalay yihiin dhammaantood jin iyo insiba ayb waa jinigii insiga waana mowqifka qiyaamaha fayaquulu markaa alla wuxuu dhahayaa yaa macshara aljini jiniyow jinigana shayaadiintaa loo jeedaa hadda qad istakhartum ay qad akhartum waad badiseen min alinsi min idlaali linsi insi dhumintiis waa badiseen intaad adduunyada taagneydeen insi aada u badan baad dhumiseen oo dariiqi xaqa ka lumiseen wa qaala wliyaauhum owliyadoodii waxay dhaheen min alinsi insiga ka mid ah kuwii insiga ahaa ee shayaadiinta la xiriiray waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow istamtaca bacdunaa barkeen waa raaxaystayoo raaxuu ku gaaray bibacdin qaarka kaleu ku raaxaystay marka jinnigiina insigii waa ku raaxaystay insigiina jinnigiibuu ku raaxaystay seey waayo marka raaxadaas ee jinniga isaga raaxadiisu waxay tahay waa la adeecay waana la weyneeyey oo insiga jinniga la xiriiro way weyneeyeen jinnigii oo carabtu markay safrayaan waadi ama meel dooxa ay ku furtaan oo ay alaabta iyo rarka ku dejiyaan waxay dhihi jireen nacuudu bisayidi hada alwaadi min sufahaa'i qowmihi waadigan jinniga ku jira kan odayga u ahaan soo magan galnay waxaanan ka magan galnay kuwooda wax magaradka ah inuu naga qabto isaga marka sidaa la yidhaha waa isla weynaana marka oo wuxuu leeyahay qad sudtu linsa waaljinna insi iyo jinniba waa kaas anaa madax u noqday kuwaana anaa celinaayo oo layga magangelayaa kuwaana anay i magangelayaan marka jinniga raaxadiisu taas waay marka magangalkaa la magangelayo ku kibray marka wa annahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqaa meeshaas waay waana arkaysaa xataa dadkaan hadda annaga lafteenna kuwan khuraafiistayaalkaa jinniga shido ama booranaha iyo waxaas waa kuwa waxay yidhaahdaan jinnigii bay u dhawaaqayaan markaasay leeyihiin jiradaadii cudurkaagii waa la arkay caafimaadkaagii keen hiy rabbana stamtaca bacdunaa bibacdin caafimaadna gacan kuma haysto jirana gacan kuma haayo isagaaba addoon ahba ilaahay marka markii la yidhaahdo qofkaan caafimaad sii haddaad caafimaad siiso muddadaasaa lagu muddeeyey waxaasaa lagu siinayaa bilheblaayo waayahay buu leeyay waxbau iska dhigayaa marka nacam markaasaa waxaa la leeyahay muddadii markii la gaaro war muddadii waa la gaaray xoolihii hala keeno inta loo qalaa meel loo dhigayaa marka markaasuu qaadanaa markaasaa lagu leeyahay xoolihii meeshaan la dhigay waa la waayey ee jinnigu wax jira oo nool waayo waa jiidan karaa xoolaha kuwana nololaa lagu siinayaa kuwana magaca allay ka tegayaan markay qalayaan xataa shirkisay ugu dhacaan iyo fasaad waxaas bal ka waran marka qof marka raa'ixa islaam ama tawxiid dhadhamiyey waxaas miyuu ku dhaqmi karaa nacuudu billahi min dalika jinku marka sidaas waaya xaalkiisu ee insiga raaxada uu jinka ku raaxaysanayana waxay tahay khidmada oo u khidmeynaya waxbuu sixrayaa jinni buu adeegsanayaa alaab baa qof laga xadayaa jinkii baa qaadaya meelu dhigayaa markaasuu intuu u sheeguu leeyahay ninkii waa kuu imaanaya alaabta si meel heblaayo ku jirtaa sheeg caraafka iyo sixirka kuwa sameeya iyo kulligood jinka ayay ku adeegtaan intaas marka xoogaa shilimaaduu ka helayaa magacuu ka helayaa hataa mi miyaadan arkin marka dadka madaxda ama boqorada iyo lagama waayo guryahooda wax saaxiran mid saaxir oo kitaab gaablow ah oo faalalow ama laga weynayo isaga hadda intaasoo ciidan haysto intaasoo maala haysto ninkaas marka maryaha foosha xun wato ee nolosha ku dulloobay oo u dullaysan yahay soo la yaab male marka raaxada ou haysta marka intaas waayo kanna marka nin lacag uga qaado boqora nin madaxweynaha wax uga qaado mid kaloo maal lahoo iska yacni aan diin iyo tawxiid aqoonin wax uga qaado waxaas waay marka rabbana stamtaca bacdunaa bibacdin kaas waay magac marka shiiq iyo waxaasna waa sheeganayaan marka shuyuuq ma noqon karaan kuwaas shuyuuq shuyuukhu dalaala waa la dhihi karaa laakiin shuyuuq diineed maaha waxaas nacam waana lagu dambaaba haddii la yidhaahdo ayb rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennaw istamtaca bacdunaa qaarkeen yaa raaxaystay oo ku raaxo gaaray bibacdin qaarkeen wa balagnaa waan gaarnay ajalanaa waqtigeenna alladii waqtiga oo ajalta lanaa aada noo madalaysay saasaan ku shaqaysannay ilaa aan ka dhimanno waqtiga aada noo qortay aan gaarnay qaala alla wuxuu yidhi annaaru naartii mahwaakum meesha aada ku nagaanaysaan weeyaan naarta khaalidiina xaalaatihin kuwii waaraya fiihaa naarta dhexdeeda ilaa maa shaa allahu ilaa maa shaa allahda marka in la yidhaha maada bimacnaa man laga dhigo la yidhaha sidaas waayo xaalkiina ilaa qofkii soo hanuuna maahani oo isaga waxaa ka towbad keena ilaahay u towbad keena bimacnaa ilaa man shaa allah ayib istinaha macno kalena waa ku jiraana waa la yiraahdaa ayb ilaa maa shaa allahu waxaa laga wada khaalidiina xaalaatihin kuwii waaraya fiiha naarta dhexdeeda ilaa maa wixii maahan inshaa allahu alla uu doonay oo waa maxay waqtigaas marka waa waqtigee waa inta aada dhimateen ilaa laydinka soo bixinayo ilaa naarta iyo jahanamo waxay gelayaan markay dhin marka lasoo bixiyo oo aakhiro la tagay gelayaan sow maaha intaas marka inta aan la gaarin aakhiro waayo waxa marka ilaa maa shaa allahu la leeyahay intaas marka laga reeba naaraad ku waaraysaan macnahana marka waa ku jiraa ina rabbaka rabbigaa xakiimun mid xikmad badan waa caliimun cilmi badan wakadalika nuwallii bacda aldaalimiina bacda bima kanuu yagsibuun wakadalika sidaadaas oo kale sida aan shayaanu shayaadiinu linsi iyo shayaadiinu ljinni saan isula xiriirinay sidaadaas oo kale ayaanu nuwallii ula xiriirinaynaa bacda adaalimiina daalimiinta qaarkood bacdan qaarka kalean ula xiriirinaynaa ama nuwallii aan uga weli dhigaynaa bacda adaalimiina daalimiinta qaarkood bacdan qaarka kalean uga weli dhigaynaa bimaa kaanuu bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahayn yagsibuuna inay kasbanayaan ayb wakadalika sidaadaas oo kale sida aan cusaatu ljinni walinsi aan u hoojinay sidaadaas oo kale ayaan nuwallii uga weli dhignaa bacda adaalimiina daalimiinta qaarkood bacdan qaarka kale daalim marka daalimunba u qalmaa ayb ahar baa wuxuu leeyahay man acaana daaliman salladahu llahu calayhi ninkii daalim u gargaaro ilaahay isaguu ku salladaa haddaad nin daalima u gargaarto marka dambe asaga unbaa kugu salladmaya waxaa kaloo la yidhaahdaa man acaana daaliman buliya bihi ninkii daalim u gargaaro isaga unbaa lagu imtixaanaa walidaalika dadka marka dadka dulmiga badan u hiiliya noocay rabaan ha aadaan marka dambe iyagay dilaan ama xiraan ama ay dulli dullinimo ay u geystaan maxaa yeelay marka ilaahay sunnadiisa waxay tahay inuu marka daalimka daalim uga weli dhigo taladiisana uu ugu dhiibo qof daalima ayb qataada wuxuu yihi najcalu bacduhm wliyaaa bacdin falmu'minu waliyu lmu'min wlkaafiru waliyu lkaafiri xaysu kaana ibnu cabaas wuxuu yidhi tafsiirka aayaddan dhageyso huwa an allaha tacaala alle idaa araada biqowmin qole hadduu la doono khayran khayr wallaa amrahum taladooda wuxuu u dhiibaa khiyaarahum akhyaartooda wa idaa araada biqowmin alla hadduu qolo la doono sharan sharna wallaa amrahum shiraarahum taladooda wuxuu u dhiibaa kuwa ugu sharta badan iyaga unbaa isdaba haysanaya sida loo leeyahay kan shar badanaa shar badanaa shar badanaa afka ugu badanayo markuu iska taga mid kaloo ka daranaa imaanaya markaasaa la leeya war kii horaa la qaatay kii hore waxbau hambey jiray waxbau reebi jiray kani maxaa dhacay waxba ma hambeynaya arrintan marka waxaa looga bixi karaa waxay tahay mujtamacu isagu inuu isa saxo ayb hal laysa saxo marka la yidhaadadaa aan aada u jeclaysanaynin kaanahum marka waxaad moodaa inay rabaan waa saxan tihiin in la yidhaaho ee haddii marka in laysku sacbiyaa ay wax keenayso ummado badan oo loo soo sacbi jiray waa iska baaba-een waana fasaadeen marka adiga xaalkaaga dhabtaa inaad ogaatid aaday muhiim u tahay xaqiiqdu marka sidaa wakadalika sidaadaas oo kale nuwallii uga weli dhignaa bacda haalimiina haalimiinta qaarkood bacdan qaarka kale ayb ama aan u dhiibnaa haalimiinta qaarkood bacdan baan u dhiibnaa bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshaha ay ahaadeen yagsibuuna bima bisababi maa kii sababtii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqaysanayaan yaa macshara aljini walinsi alam yaatikum rusulu minkum yaqusuuna calaykum aayaatii wayundiruunakum liqa'a yawmikum hada yaa macshara aljini jinniga jamaacadiisay walinsi iyo insiga alam yaatikum miyownan idiin imaanin rusulun rusul rususha oo minkum idinka idinka mid ah rususha oo yaqusuuna qisaynayaan calaykum korkiina aayaatii aayaadkayga ku qisaynayaan korkiina wayundiruunakum idiin digayaan idinka liqaaa yawmikum laku maalinkiinan la kulankiisa haadaa kan ah idinka idin idinkaga digo miyanan idiin soo dirin qaaluu waxay dhahayaan shahidnaa waan qirannay calaa anfusinaa nafaheennan ku marqaati furnay in rusulna loo soo diray waqarathum waxaa khiyaantay alxayaatu noloshii addunyaa dhoweyd washahiduu waxay qireen calaa anfusihim nafahooda ay ku qireen oo ay ku marqa ugu marqaati fureen annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina gaalo dalika alamru arrinku dalika kaagaas waay an lam yakun rabbuka an hushaaniye lam yakun rabbuka rabbigaa maunan ahayn muhlikalquraa qaryooyinka mid halaagayo bidulmin dulmiku ku halaagaya maaha alle wa ahluhaa walxaal ahluhaa dadkooduna dadkeeduna haafiluuna ay yihiin kuwa jaahiliinan waxba ogeyn ilaahay ma halaagaya xujaduu ku ogaawa walikullin mid kastaana darajaatun darajaad buu leeyahay oo u sugnaatay mimaa kii camiluu ay shaqaysteen darteed wamaa rabbuka rabbigaa ma ahan biqaafilin mid moog camaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan yaa macshara aljini walinsi alam yaatikum miyownan idiin imaanin rusulun rusul rusushaoo minkum idinka idinka mid ah rususha oo yaqusuuna qisaynayaan calaykum korkiina aayaatii aayaadkayga wayundiruunakum idin digayo liqa'a yawmikum maalinkiinan la kulankiisa haadaa kan ah qaaluu waxay yidhaahdeen shahidnaa waxaanu marqaati kun ahay calaa anfusinaa nafaheenna korkee korkeedaan ku marqaati furnay shahidnaa waan marqaati furnay calaa anfusinaa baan ku marqaati furnay waa qiran yihiin marka in rusul u timid waqarathum waxaa kadiyey alxayaatu noloshii addunyaa dhoweyd ayaa kadisay washahiduu way qireen calaa anfusihim nafahooda korkooday ku qireen annahum iyagu kaanuu kaafiriina inay ahaayeen alamru arrinku dalika kaagaas wahay an lam yakun rabbika an anhu shaniye antaa muqafafa min athaqiila isimku damiiru shaniyu noqonayaa marka anhu shaniye lam yakun rabbuka rabbigaa maunan ahayn ayb arrinku waa sidaas sababtuna maxay tahay rabbigaa inuunan ahayn muhlikalquraa magaalooyinka ku halaagayo bidulmin dulmiku ku halaagayo inuusan ahayn waayo arrinta walxaal ahluhaa qaryooyinka dadkooduna haafiluuna ay iska yihiin dad aan loo imaanin rusulna aanay u imaanin haafiliin ay iska yihiin yacni ummadda ilaahay isagoon xujo ku oogin cadaabi maayo meeshaana cadaaladda allah ku jirta oo ilaahay subxaanahu watacaala isagoo og qofkan inuu gaali noqonayo baadi ou u qoray meesha uu maraya iyo dariiqa dariiqiisa og haddana ilaahay subxaanahu watacaala anaa ku og inaad adiga gaal noqonayso waa ku ciqaabaya ma dhahayo ilaa qofka caqli intoo u yeelo aayaadkii u keenay fahmo madax adayg la soo istaago intaas waa cudurdaarkii ayaa laga zuulina haddii marka alle uu cudurdaarka dadka ka zuuliyo sidaa uga zuuliyo innaga marka maxaan maxaan uga zuulin weynay marka cudurdaarka u zuulin weynay qofka marka waxaa laga rabaa cudurdaar qofku had in allaale inta uu cudur leeyahay cudurdaar uu haysto inuu markaa ka leexdo waagii uu cudurdaar waayo markaas waa la ciqaaba ciqaabta aan sheegaynana ma ahan keliya in la xanuujiyo bis ma ka wado ciqaabta waxaa noqon kara in la gaalaysiiyo in la bidcaysiiyo faasiqnimo in lagu xukumo waxay u baahan tahay oo ka horeeyo qofkan inuu og yahay horta oo xujadu ay ku oogan tahay shaygan waa gaalnimo waana og yahay ikhtiyaarkiisa u sameeyey markaas waa ku dhacaa gaalnimada waa sameeyey laakiin maba ogaba inay waxaan gaalnimo ay yihiin cudurdaaroo haystaan leanna ilaahayba ummaddii ma ciqaabin isago iyagoo xujo ay haystaan leanna xujadu maxay tahay ilaahu annaga ma ogeyn waxaan qur-aankana meelo badan bay noogu imaan doontaa wa qaluu rabbanaa lowlaa arsalta ilayna rasuula fanatabica aayaatika wanakuna min almu'miniin saynan u dhihin ba alla uu sidaan u yeelay marka ayb walikullin mid kastaa darajaatun buu leeyahay oo darajaad baa usugnaaday mid kastaa kii wanaagsanaa iyo kii xumaa midna darajaad buu leeyahay midna waxaa usugnaatay darakaad ayb mimaa camiluu waxay sameeyeen darteed baana ay darajaadka ugu sugnaaday yacni fi thawaabi waalciqaab calaa qadri acmaalihim ayb wamaa rabuka rabbigaa ma ahan bigaafilin mid halmaansan camaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan wa rabbuka rabbigaa alganiyu weeyaan mid deeqtoon oo addoomihiisa ka maarmo waay duraxmati naxariis u saaxiiba in yashaa haddii uu doono alla yudhibkum waa idin tegsiinayaa wayastaklif waa keenayaa min bacdikum idinka gadaashiinana maa yashaau wuxuu doonayo kamaa sidii anshaakum idinkaba uu idiin abuuray min duriyati qowmin qolo ubadkood xaggood uu idinka abuuray aakhariina oo kale inamaa waxa tuucaduuna la idin yaboohayo la-aatin mid imaanaya waayo wamaa antum idinku ma tihiin bimucjiziina kuwa ilaahay ka fakanaya oo cajzi gelinaya ma tihiin idinku qul waxaa tiraa yaa qowmi qowmkayow icmaluu camal fala oo sameeya shaqeeya calaa makaanatikum calaa dariiqatikum dariiqadiina ku shaqeeya inii aniguna caamilun mid camal falay caamilun mid camal falayaan ahay oo dariiqadayda alla ii waxyoodan ku camal falayaa fa sawfa jeer dambaa taclamuuna aada ogaan doontaan man qofka takuunu lahu ay u ahaanayso caaqibatu daari daarta aakhiro cirib dambeedkeeda inahu shaanigu wuxuu yahay laa yuflixu ma liibaanayaan addaalimuuna kuwa dulmiga falay ma liibaanaan wa rabbuka rabbigaa alganiyu mid hodan a wahay oo ka maarmo addoommadiisa duraxmati haddana naxariisu saaxiiba in yashaa haddii uu doono alleh yudhibkum idin tagsiiyee adduunyadu idinka tagsiinayaa wayastaklif keenee min bacdikum idinka gadaashiina maabuu keenayaa yacni man axad yashaa-u ou doonayo kamaa sidii ansha-akum idinku uu idiin abuuray alleh min duriyati qowmin qolo duriyadood ubadkood xaggooda ou idinka abuuray aakhariina oo kale inamaa waxa tuucaduuna la idin yaboohayo ama la idinku goodinayo la-aatin mid imaanaya waa shakilaan wamaa antum idinku ma tihiin bimucjiziina kuwa ilaahay ka fakanayo cajzi gelinaya ma tihiin qul waxaa tiraa yaa qowmi qowmkayow icmaluu shaqeeya calaa makaanatikum dariiqadiina ku shaqeeya korkeeda inii aniguna caamilun mid shaqaynayaan ahay oo dariiqadayda islaamkaan ku shaqaynaya ayaan ku shaqaynayaa wax naysku keen darsan male idinkuna dariiqa hawadiina ku dhisan baad ku socotaan anigana waxaan ku socdaa dariiqaa la ii waxyooday mushkilana waxay ka timaadaa marka dadka laysku qaso oo la kala garan waayo qofka toosan iyo qofka qaldan fa sawfa jeer danbaa taclamuuna ogaan doontaan man qofka takuunu lahu ay u ahaanayso caaqibatu daari daarta san jannada ciribdam ciribteeda inahu shanigu wuxuu yahay laa yuflixu ma liibaanayaan addaalimuuna kuwa dulmiga falay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed